axmed cabdikaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka la baxay galmudug ayaa sheegay in dekeda hobyo ay ka faa'iidaysan doonto dowladda xabashada itoobiya oo maamulka somalilan la gashay heshiis xaaraan ah oo lagu saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya qoorqoor ayaa hadalkani ka jeediyey shir ka dhacay muqdisho oo shirkad shisheeye loogu saxiixayay dhisidda dekedda hobyo madaxweynaha galmudug ayaa tilmaamay in hobyo ay ku taalo meesha ugu muhiimsan gobolka cayna dhisideeda faa'iido u tahay shacabka itoobiya dekedda hobyo waa xudunta ganacsiga gobolka ama geeska africa meesha ay ku taallo waxay maanta isticmaalkeeda ama ganacsigeedu yahay mid ka gudubsan soomaaliya ka gudubsan laakiin waxay noqon doontaa mid u adeegaysa gobolka iyo deegaano badan oo dalka ka mid ah si aad la socotaan dalkaas aan nahay dariska nahay ee aan dekeda lahayn waa bugcadda ama meesha ugu habboon ama ugu dhow ama ugu socodka iyo ganacsiga wanaagsan hobyo ay ku beeganta wax yaryaroo maanta jira ama mushkilo maanta jirtaa si un bay u dhammaan doontaa dowladda federaalka ayaa horey u sheegtay in aysan ka soo horjeedin in itoobiya la siiyo bad iyo dekado balse waxay ku xirtay shardi ahaa in itoobiya ay ka noqoto heshiiskii ay la gashay somalilan hobyo ayaa ka mid ah meelaha loo ballan qaaday etoobiya balse dowladda etoobiya ayaa diiday dekedaasi iyaga oo istaraatiiji ahaan xilligan u arkay in ay dhaqangeliyaan heshiiska ay la galeen somalilan ee loogu saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya